sabuuraddii siddeetan iyo toddobaad aas-aaskiisu wuxuu ku jiraa buuraha quduuska ah rabbigu degmooyinka reer yacquub oo dhan wuxuu ka jecel yahay irdaha siyoon magaalada ilaahay waxyaalo ammaan badan ayaa laga sheegaa selah anigu waxaan ka sheekayn doonaa rahaab iyo baabuloon sidii kuwo i yaqaan bal eeg falastiin iyo tuuros iyo etoobiya midkaanu halkaasuu ku dhashay haah oo siyoonna waxaa laga odhan doonaa midkan iyo midkaasuba iyaduu ku dhashay oo ilaaha ugu sarreeya ayaa iyada dhisi doona rabbigu wuu tirin doonaa markuu dadka qorayo midkaanu halkaasuu ku dhashay selah kuwa gabya iyo kuwa cayaaraaba waxay odhan doonaan waxaa kugu jira ilaahayga oo dhan